ku dhowaad boqol askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk oo lagu qabtay dagaalkii u dhexeeyey dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland oo ka dhacay raaskambooni ayaa dib loogu wareejiyey dowladda federaalk wasiirka gargaarka iyo musiibooyinka maamulka la baxay jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa ciidamadan markii ay wareejinayeen wuxuu sheegay in wax weliba oo dhacay ay mas-uul ka tahay dowladda federaalk
dagaalkaasi arbacadiiba soo gebagaboobey dhallinyaradani waa dhallinyaradii beesha lagu qabtay kuma faraxsanin dhallinyaro soomaliyeed inaan maxaabiis ku tilmaanno kuma faraxsanin dhallinyaro soomaaliyeed in la laayo waxaad moodaa dowladdii soomaaliya inay ka mashquushay dagaalkii la rabay in lala galo shabaab oo xoogga la geliyo maxaa keenay halkan inay ka dhacdo waxaa keenay musiibo iyo mushkilad dowladda soomaaliya ay la rabtay jubbaland inay ku khalkhalgeliso nidaamkeeda ay ku burburiso ay ku dumiso taliyaha qaybta boqol afartan iyo saddexaad ee ciidamada dowladda federaalk oo fadhigoodu yahay magaalada kismaayo ayaa la wareegay ciidamadan wuxuuna sheegay in howshiisu aanay ahayn inuu siyaasad ka hadlo una yimid raaskambooni inuu la wareego ciidamada maxaabiista ah waan ku faraxsanay marka inaan idiin imaado oon idin hor imaado idinkoo bad qaba xaaladdu kolba meel bay taagan tahay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha u bogodhago caafimaad ha siiyo biidn illaahi alkariim caawa waxaa ku hoyan doontiin xeryihii laydinka soo qaaday muhiimmaddayduna intaa keliya waay siyaasad baana ka hadlaynin maxaa saxa maxaa khaldan baana ka hadlaynin muhiimmaddu waxay tahay oon isu soo xilqaamay anigoo weliba aanan ogolaansho buuxo haysanin inaan anoo kismaayo joogo aad halkan idinkana aad bacaad jiftaan oo waxaa weeye aad ku dhibaatootaan ood biyo ku weydaan oo nololad ku weydaan diyaaraddu way soo degaysaa falayd ka horreeya waa kacay soddon iyo saddex buu qaaday idinkana konton baa tihiin maalmo ka hor ayay ahayd mar sidan oo kale uu maamulkan diyaarad ka saaray kismaayo ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk ee ku dhaawacmay dagaalkii raskambooni kuwaasoo la geeyey muqdisho